جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo weeraro qorshaysan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa fulisay xad ka mida xuduudda alleh kaasoo ka dhacay fagaaro ku yaala wilaayadaas xildhibaano ka tirsan murtadiinta ayaa wada mooshin ay xilka kaga tuurayaan ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya shil diyaaradeed oo sababay khasaaro xooggan ayaa ka dhacay dalka kenya munaasabad lagu sagoontinayo dufcad cusub oo ka qalinjabisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mu'asasada alqalam ayaa sagoontisay dufcad cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada baay xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka xaranka ee jubbada dhexe جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waa subax sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran weeraro qorshaysan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeryaha murtadiinta ee makuuda iyo burjeed ee duleedka magaalada baydhabo dhanka kale waxaa faahfaahin laga helayaa qarax shalay ka dhacay eelaboorka magaalada baydhabo kaasoo lagu beegsaday askarta xabishada itoobiya waxaana qaraxaasi ku baktiyey laba askari oo itoobiyaan ah waxaana ku dhaawacmay laba kale oo isla xabashada itoobiya dhanka wilaayada shabeellada hoose howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay murtad cabdulaahi muuse dheere oo ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa fulisay xad ka mida xuduudda alleh kaasoo ka dhacay fagaaro ku yaala wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed gelinkii dambe ee shalay waxaa fagaare ku yaala deegaanka duduble ee hoostaga degmada mahdaay ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe isugu soo baxay boqolaal ka mid a bulshada deegaanka halkaas oo lagu fuliyey xad ka mid a xuduuda alle maxkamadda islaamiga wilaayada shabeellada dhexe ayaa xukun xaduudino rajmi ah ku fulisay mid ka mid ah dhallinyarada deegaanka oo isagoo guur soo maray fal kufsi ah kula kacay qof dumar ah mid ka mid ah qudaada wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa fagaaraha ka akhriyay xukunka ay maxkamaddu ku fulisay ruuxa kufsiga geystay الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وجود هذين حكم محكمتين ما أنت عن تاريخ الطعين أخر ترنك بخي لغات كل أفرد وكل فرصة بالسفر هجوية وأخفن تجد بخي هجوية laba kun iyo labaatan iyo shan milaadiya waxaa maxkamadda ku dhahanka shareecada islaamka ee degmada mahdaay horteeda dacwad keensatay mudacyad weliye cali cusmaan oo laba labaatan sano jir ah degan tuulada duguble ayadoo dacwad ka ah ibraahim axmed cumar oo kow iyo labaatan sano jir ah degan isla tuulada duguble waxay ku soo dacweysay oo ay tiraahdo xilli hubeen ah ay saacad u tahay lix saac inuu guriga u soo galay albaabkana soo jibiyey kadibna teerin ayuu goynta iga saaray anigoo sawirgayo wuxuu leeyihi hasna dhaqaajinin haddaad isdhaqaajiso teerin ayuu kugu jeexayaa kadibna wuxuu xoogay wayigii galmooday waxaan maxkamadda ku dharanka shareecada islaamka ka codsanayaa in xaqayga uu qaado kadib maxkamaddu waxay aad ku dharatay eedaysana ibraahim axmed dumar wuxuuna ku jawaabay haa waa sax gabadhan waxaan u daray gurigeeda albaabkana waa iska jibiyey kadibna tooriy ayaan dhulka ka saaray waa la xoogay waxaa kale maxkamadda weydiisay inay soo maray ibraahim guur saxiix ah wuxuuna ku jawaabay haa waan soo maray guur saxiix ah xukunka maxkamadda intaa kadib maxkamaddu markay dhagaysatay dacwada mudacyada iyo jawaabta mudacariiciga oo ahayd mid garaab ah ayna ogaatay in ay maskaxdiisa isiyowdahay uga bandhigtay shariicada islaamka waxay xukuntay sidatan kow ibraahim qalkooda ku dhacay inuu yahay fal gelo ah oo xaaraam ah laba in loogu qaado gabadha meherkeeda oo mehermisin ah oo konton doolar ah waana laga qaaday saddex waxay maxkamadda xukuntay in lagu xuliyo xaddu zaani muxsin oo ah in lagu hujmiyo dhagax xukunkaasina wuxuu ku sugnaaday firaal ugu dambeyn waxaa fagaaraha deegaanka duduble lagu rajmiyey ruuxa guurka soo maray ee kufsiga geystay
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر wilaayaadka islaamiga waxaa aalaaba ka dhaca xukunno ka mid ah xuduudda allah sida xaduridda xadu sariqa xadu zina iyo wixii la mid ah kuwaas oo qayb ka ah dhaqangelinta kitaabka alleh iyo sunnada nabigeenna sala allahu calayhi wasalam mahadsanid cabdi qani xildhibaano ka tirsan murtadiinta ayaa wada mooshin xilka ay kaga tuurayaan ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay waxaa sii xoogeystay hadalhaynta mooshin xilka qaadis ah oo xildhibaano ka tirsan kooxda riddada ay u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka riddada shir xasaasi ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya halkaasoo ay ku sugan yihiin xildhibaanada gudbiyey mooshinkan ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada murtada xamse cabdibarre qaar ka mid ah xildhibaanada wada mooshinkan ayaa barahooda bulshada kusoo qoray inay wadaan mooshin ka dhan ah xamse cabdibarre xildhibaan saabir shuuriye oo ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa bartiisa facebook kusoo qoray qoraal uu ku qirayo inuu jiro mooshin ay ka wadaan xamse cabdibarre xubno ka tirsan xafiiska xamse cabdibarre ayaa sheegay inuu jiro mooshin ka dhan ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya kuwaasi oo sheegay inay wadaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka riddada ra-iisul wasaaraha riddada ayaa xubnaha mooshinka ka gudbiyey waxay ku eedeeyeen inuu jebiyey dastuur gaaleedka u yaala kooxda riddada soomaaliya lama oga sida uu ku dhaqangeli doono mooshinkan xilli ay jiraan mooshinno horey looga gudbiyey murtad xamse cabdi bare kuwaasoo markii dambe fashil kusoo dhammaaday mahadsanid abuushayba shil diyaaradeed oo sababay khasaaro xoogan ayaa ka dhacay dalka kenya sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shil khasaaro badan dhaliyey oo ka dhacay meel ku dhow magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya xilli diyaaradaasi ay ku sii jeeday dalka soomaaliya diyaarad nooca qumaatiga u kacdo ah oo ku sii jeeday magaalada hargeysa ee gobollada waqooyi galbeed soomaaliya ayaa si lama filaan ah ugu burburtay mid ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada caasimada ah ee nairobi ugu yaraan lix qof gaalo kenyaati ah ayaa ku dhintay diyaaradda mana jirin cid ka badbaaday sida ay sheegeen saraakiisha booliska dowladda siliibiyadda kenya diyaaradda ayaa burburtay saddex daqiiqo kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha waxayna ku dhacday guri ku yaala xaafadda garsaay sida uu warbaahinta u xaqiijiyey madaxa guddiga gurmadka degdega ah henry wavula oo ah guddoomiyaha ismaamulka kiyambu ayaa sheegay in lixda qof ee diyaaradda ku dhintay ay kala ahaayeen afar qof oo ahaa dhakhaatiir iyo laba ka mid ah shaqaalihii diyaaradda dhacday diyaaradda ku dhacday degmada garsaaya ayaa si lama filaan ah u lumisay xiriirkii ay la lahayd qalabka raadaarada ee lagula socday dhaqadhaqaaqyada duulimaadyada hawada muuqaalo laga soo qaaday goobta ayaa laga dheehan karay diyaaradda oo gebi ahaanba gubatay iyo meedadka gaaladii la socotay oo si xun u gubtay wararka ayaa intaas ku daraya inaysan jirin cid ka badbaaday diyaaraddan ku sii jeeday magaalada hargeysa ee dalka soomaaliya burburka diyaaradaha ayaana sannadadii dambe ku soo badanayay gudaha waddanka kenya mahadsanid marwan munaasabad lagu sagoontinayo dufcad cusub oo ka qalinjibisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waa kan casaam carafaad oo warbixintan inoo haya munaasabadanna waxayd mid ka dhacday xarunta macadka qurduba degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayay ardayda ku soo bandhigeen culumta kala duwan ay ku barteen macadka duruusta ardayda ay soo bandhigeen waxaa ka mid ah tafsiirka qur-aanka axaadiista fiqiga khudbado iyo duruus kale oo kala duwan waa kuwan qaar ka mid ah ardayda oo soo bandhigaya bandhig cilmeed ka turjumayo xeerkooda waxbarasho ونريد وحان دونينا أن نمنا إن هنقل هذا سنة على الذين كوي ضشوضة استضعفوا لقوم يستي بالأرض لوك أدحديسة ونجعلهم عن- إن كيلنا يدونينا أئمة مضحية ونجعلهم إن كيلنا أن وارثنا قوى لوك أدحلا ونمكننا نمكننا وهم أيغا بالأرض لوك أدحديسة ونري أن تسنو فرعون فرعون هامان يهامان وجنودهما عيدا مضضة منهم حقوضة ما شيقي كانوا أيهاين يحضرون كوي قدكتون كان الطلاب في الماضي يسافرون من بلد إلى بلد لطلب العلم وكانوا يواجهون في سفرهم كثيرا من التعب فكانوا يركبون الجمال أياما وأشهرا أما اليوم فالمدارس والجامعات كثيرة في كل مكان وحتى الطالب يستطيع أن يتعلم وهو في بيته عن طريق الشبكة للتعليم مراحل مختلفة يمر بها الطالب خلال دراسته وتتكون مراحل التعليم من أربع مراحل المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية ثم المرحلة الجامعية كن عالما أو متعلما ولا تكن ثالثا ما هي الصلاة لغة واصطلاحا مع ذكر الدليل الصلاة لغة الدعاء واصطلاحا التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم الدليل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كم أعذار الصلاة وما هي أعذار الصلاة أربعة وهي النوم والنسيان والجمع والإكراه اذكري شروط الصلاة شروط الصلاة ثمانية طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة واجتناب المناهي المذكورة ومعرفة دخول الوقت ولو ظنا والعلم بفرضية الصلاة وبكيفيتها أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول فبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آلي ففهم كلامي واستمع مقالي لسائري عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلىكم ينقسم اسمع هديت الرشد ما أقول وفهمه فهم ما له معقول حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع intaasi kadib maamulaha macadka qurduba farciisa degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa ka warbixiyey macadka iyo funuunta cilmiga ee lagu barto macadka wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo kale ah qaybtii asaasigeeda weyneyd oo ahayd macadka darasaat alculuum alislaamiyati waalculuum alidaariya oo een, dugsiga toddoba saac macadka bilaabato ilaa kow iyo tobanka saac gaadha bifadlilaahi waxaana lagu qaataa maadooyinkii macad bilqurduba ee, oo kaamil ah waxaana ilaahay mahadiis fadliga iskale maktab tacliim wa tarbiya oo barnaamijkaas suurtageliyey deegaankana fursaddaa fiican uga faa'iideeyey wuxuu kaloo macadku leeyahay ee, rawda oo asagana sabaaxan wa masaa'an shaqaysa Een, oo isagana ardada yaryar oo maasha allahu ay ku qaataan daraasaadkoodii waxaa kaloo dugsigu uu leeyahay qayb ayadana sabaaxiga shaqaysa oo ay lagu barto xifd alqur-aan wa culuumuhu alasaasiyati lagu qaato waxaan rabaa waalidiintan la mid ah oon ka faa'iidaysanin meesha waxaa lagu qaybsanaya waa dhaxalkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam tafsiirkii fiqigii axaadiistii tawxiidkii siyaradii naxwadii luqa alcarabiyada dhammaan jamiic ee, مواد العلمية الإسلامية ودم بها الكلوق قادنا انت وحصيل العلوم التجريبية بحسابها والرياضيات الجغرافية والإنجليزية macadka qurduba ayaa faracyo kala duwan ku leh qaybo ka mid ah wilayaadka islaamiga ah waana macad soo saara jiil ku waysan funuunta kala duwan ee cilmiga sharciga ah iyo tan tajriibiga ah mahadsanid cazaam mu'asasada alqalam ayaa sagoontisay dufcad cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ee baae bashiir muxiidiin abwaayman ayaa warbixintan inoo haya mubaarak waa deegaan hoostaga degmada diinsohor ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ka furnaa mu'asasad alqalam litacliimi alqiraa'ati walkitaaba waana mu'asasa hoostagta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay taasoo carruurta da-da yar lagu baro akhriska iyo qoraalka muddo siddeed bilood oo ay furneyd xarunta mu'asasadan ee deegaanka mubaarak dhowaan waxaa deegaankaas lagu qabtay xaflad lagu maamuusayay dufcadii koowaad ardayda mu'asasada alqalam taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn ardayda mu'asasada deegaanka mubaarak ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya waxyaabihii ay barteen muddadii siddeedda bilood oo ay dhiganayeen mu'asasada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة أحكام النون الساكنة والتنوين ميراو أفرت إن شرب إظهار ميراو لتين شرب ميلك كل مية إدغام ميراو لتين شرب ميلك كل مية اخفين شرب تمشي عمتين شرب ميلك كل مية إقلام ياو هلكين شرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا خلقنا الله ما الأصول الثلاث التي يجب على العبد معرفتها من ربك ما دينك ما نبيك كم امرأة الدين وما هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الكرتون درمو لون دراما الراي قل هو اللد برب الفلق برب الناس الكرسي الكرتمي لا كوكاين درمو ما الراي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أتنا وإليه النشور الكرتمي مسقل القامة الراي بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الكرتمي لا كوكاين ما الراي غفرانك qaar ka mid ah waalidiinta deegaanka mubaarak oo aad ugu faraxsanaa dadaalka macalimiinta mu'asasada alqalam ay geliyeen carruurtooda oo goobta ka hadla ayaa soo gudbiyey kelimaad ku saabsan mahadcelin iyo bogaadin no oo e waalidiintii dugsigii algalam deegaanka mubarak may mahadyaane macaliminkii ciyaalkii gebagabadii geeka ete walaayadii iyo may ku mahadsana dugsigii safaylaha ka dhammaaday bismillaahi raxmaan raxiim mnoo ee waalidiintii dugsiga alqalam oo muddo siyeed bilowda lahwadi gebagabadiisa geeka ilaahay hakawaali way ka mahadsan maalamiintii juhud degan habiyidii oo siyeed bilowd hadulu qaadatay ha sabartay iyaalo wax magaratay oo arada eeda ordo deegaan qayl badan intaa ku reeb intaa ku reeb ee ka dul qaadatay yaa ka mahadsan walaayadii intaas juhdiga hakabiyidii yaa ka mahadsan deegaankii mubaarak waalidiinta eta an ana yaa ka mahadsan yiin iyada aan ka faraxsana walaayadii intaas juhdi hakabiid jasaaka allahu bkhayr tan iyo wixii ka dambeeyey markii maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan uu ka hirgeliyey xarumaha mu'asasada alqalam ayaa waxaa isbeddel weyn laga dareemayaa dadaalada akhriska iyo qoraalka ee jiilka soo karaya oo mar kale la siinayo mudnaan gaar ah si ay ugu fududaado barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka xaranka ee wilaayada jubbada dhexe waa kan cusmaan axmed dhuubo xafladda oo ahayd mid lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa dhowaan maamulka islaamiga ah ee degmada jilib waxa uu ku qabtay deegaanka xaranka oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada xafladah loo dhigayay ardayda qur-aanka dhammaysay waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib odayaasha dhaqanka culimo owdiin waalidiin maamulka iyo ardayda madarasada ugu horeen munaasabadda waxaa hadal kooban ka jeediyey sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ahaa culimadii ka qayb gashay wuxuuna guud ahaan dadkii kasoo qayb galay xafladda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan barashada qur-aanka kariimka iyo ku dhaqankiisa wacallama waxaan kugu khayr badan qofka qur-aanka bartay haddana dadka sii baraa fadliga aada macalimiintii quraadii aada bay ugu guulaysteen fadaaisha kaleo deelheelaha waxaa ka mid qofka qur-aanka bartay ee xifdiyey wuxuuba ka mid noqonayaa ehelka ilaahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inna lilaahi ahliina min annaas waa la weydiiyey manhum أهل القرآن أهل الله وخاصته أهل القرآن وأهل إله وخاص intaasi kadib qaar ka mid ah ardaydii madarasada deegaanka xaranka ayaa soo bandhigay wax ka mid ah culuumtii ay ku barteen madarasada ubaya ibnu kacab إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وينبغي للقارئ القرآن أن يتقلق بالمحاصن التي ورد الشرع بها التي أرشد إليها من الزهادة في الدنيا والتخلل منها والسقاء والجود ومكارم الأخلاق والطلاقة الوجه والحلم والصبر أيها القاري وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب muddadii ay socotay xafladda qalinjibinta ee ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka dadkii ka hadlay waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe annagoo u fadhina xaflad qalinjibin lagu sharfayo lagu ikraamayo kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala waxaa qalinjibinayna waa da-yarteeni wiilal iyo gabdhaba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ciyaalka ilaah noo barakeeyo waalidiinta waxaan leeyahay ciyaalkaas ku dadaala bilaadda gaalada ciyaalkaas yaan la geynin ilaahay ha looga cabsado ilaahay kitaabkiisa ay xambaareen waxbarasho kale in loo dalbaa fiican
alxamdulilah maanta may goobjooga inay xaflad oo qalanjabin ah xafladaasoo ku dhehayta tuulada xaramka ama magaalada xaramkaba oo arday ku qalanjabiyta madarasada ubay ibnu kacab qur-aanka barasho keli mal rabo markii aad baratay in aad dadka sii bartay lay baahan nawa may dhahay ahlullaahi waa ahlulqur-aan maa- maamulka madarasada ayaa dhankiisa ka hadlay xafladda loo dhigay ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka madarasada ubay ibnu kacab radi allaahu canhu waxaa la furay oo wilaayada islaamiga jubbada dhexe ama maamulka islaamiga degmada ay fureen yacni bisha shanaad jamaad thani kow kun afar boqol afartan saddexda dawiyaaqadeeda cadada ama tirada madarasada ay dhiganayaan waa to- toddobaatan iskugu jiraan gabdho iyo waxaa weeyaan wiilal xafladda maanta aan u fadhino insha allahu tacaala qalanjabin ay qalanjabiyeen arday ka mid ah ardaydii waxaa weeyaan madarasada ubay ibnu kacab kama marneen waalidiin iyo marti sharaf kale oo kasoo qayb gashay iyadoona xafladani ay qayb ka tahay xafladaha lagu maamuuso ardayda dhammaysata barashada qur-aanka kariimka kuwaasoo ka dhaca wilaayaadka islaamiga mahadsanid cusmaan warkii subaxnimo oo saaka oo sabti a idinkaga imaanay idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta warkan warka xiga intaan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu